galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa maalin jimcaha bisha may waa shan sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dt com idaacaddeena galabnimo waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan ururada diiniga ah ee ku soo badanaya dunida muslimka ah
qoladani horta ma cusba oo magaca magacaunbaa ku cusub mooye waa qolo jirtay weeye laga soo bilaabo sideed iyo soddobaatanki sagaal iyo sodobaatankii soomaaliya markii dowladdii siyaad bare ay jirtay way jireen masalada tagfiirku wuxuu meelo badan ku jiraa ku keenna in fara badan isagoo wadaadbo wadaadka kale uu tagfiirinayay gaar ahaan wuxuu asal ku lahaa nimanka xanaabilada ah ee muxadisiinta sheeganaya ayuu asal in badan uu ku lahaan jiray
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya marka horese warkii dunida taliska dhexe ee ciidanka maraykanka afrika ee africom ayaa sheegay in askari amerikaana lagu dilay howlgal ka dhan ah al-shabaab oo xalay ka dhacay deegaanka barhire ee gobolka shabeellada hoose oo afartan kilomitir galbeedka ka xiga magaalada muqdisho taliska ayaa sheegay in ciidamada maraykanka ay fulinayeen howlgal talin howlgal la talin iyo caawimaad isugu jira oo ay kala qaybgalayeen ciidamada dowladda soomaaliya al-shabaab waxay halis ku tahay maraykanka iyo danaha maraykanka ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay africa com kooxda al-shabaab ayaa ku xirtay ayaa ku xiran in alqaacido waxayna dishay dad maraykana waxaa xagjir ka dhigtay oo ay dagaalyahano ka qortatay gudaha maraykanka waxayna isku dayday inay fuliso ama dhiirogeliso weeraro ka dhan ah maraykanka iyo xulafadeeda dunida taliska maraykanka ee afrika waxa uu sheegay inuu sii wado sii wadi doono taageerada la siiyo soomaaliya iyo saaxiibada gobolka si loo burburiyo kooxda al-shabaab islamarkaana xasilooni darri iyo amni looga soo dabaalo xasilooni iyo amni loogu soo dabaalo gobolka ciidamada maraykanka ee la dagaalamaya al-shabaab ayaa dhowaan tegay soomaaliya iyaga oo la sheegay inay ka qaybgalayaan soo afjaridda duulaanka ay dowladda soomaaliya sheegtay inay doonayso inay ku soo gebagabayso deegaanada ay al-shabaab gacanta ku hayaan
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump iyo xubnaha xildhibaanada jamhuuriga ayaa aqalka cad ku yeeshay kulan ay ugu dabaaldegayaan guul ay ka gaareen meelmarinta xeerka daryeelka caafimaadka kaasoo noqonaya tallaabadii ugu weyneyd ee maamulka uu guul kaga soo hoyo dhinaca sharci dejinta
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa fududeeyey sharciga ururada diimiga ee canshuurdhaafka loo sameeyey ka xaniban yahay in ay ka qayb noqdaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed madaxweyne trump ayaa wareegto uu seexay khamiistii waxa uu ku xusay in ay hayadaha dabagalka ku sameeya ururada diimiga ee ku xaniman in ay ka qayb qaataan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed canshuurdhaafka dartiis ay u madax bannaan tahay fulinta hawshaasi caadi ahaan haddii imaam ama horjoogo kiniisadeed uu si toosa uga hadlo arrimo siyaasadeed waxa ay la kulmi jireen xandadaad ku aadan inay dhuminayaan xuquuqda canshuurdhaafka ee ay urur diimeedkaasi dartiis u haystaan taas oo loo arkay cinqaab dhaqaale oo ay dowladdu ku hayso ururada diiniga ah madaxweyne donald trump ayaa sidoo kale culays ka qaaday ururada diimaha qaybahooda asal raaca ah ee dowladdii hore barack obama ay ku qasabtay inay qayb ka noqdaan caymiska caafimaadka ee qaran kaas oo ay ku jireen arrimo ay ka mid yihiin ka hortagga dhalmada ururadan asal raaca ayaa u arkay in ka hortaggaasi dhalmada ay diintooda ka hor imaanayso sidaas darteedna aysan u arkin aysan raallina ka ahayn inay qayb ka noqdaan
galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan dowladaha soomaaliya iyo etoobiya ayaa dhowaan sheegay inay isku afgarteen qodobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin la dagaalanka al-shabaab iyo ilaalinta madax bannaanida soomaaliya heshiiskan ayaa ka dambeeyey safarkii madaxweynaha soomaaliya uu ku tegey addis ababa warbixintan waxaa inoo hayaa jamaal axmed cismaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya xayle maryam dasalin ayaa qodobo dhowr ah oo u badan arrimaha nabadgelyada wax ka qabashada abaaraha tacliinta isu socodka dadweyne ee labada dhinac iyo qodobo kale ku heshiiyey kadib booqasho hal maalin qaadatay uu madaxweyne farmaajo ku tagay toddobaadkan waddanka itoobiya labada hogaamiye oo shir jaraacid ku qabtay addis ababa ayaa waxay saxaafaddu u sheegeen inay isku raaceen la dagaalanka al-shabaab fakhriga koruqaadidda ganacsiga iyo dhaqaalaha labada dhinac ra-iisul wasaare xayle maryam daselen ayaa waxa uu tilmaamay in dowladdiisu ay taageerayso ciidamada qaranka soomaaliya oo xooggan ayna sidoo kale si wada jira ula dagaalamayaan kooxaha argagixisada iyo fakhriga waxa uu sheegay xeelo maryam iyadoo la adeegsanayo khayraadka soomaaliya sida xoolaha beeraha iyo biyaha ay ku dadaalayaan in la sameeyo keed cunto si mustaqbalka looga gaashaanto musiibo abaaroo dhacda xeelo maryam ayaa sheegay in etoobiya ay si xooggan uga shaqaynayso sidii soomaaliya dhibta looga saari lahaa ayna suuragal tahay in marka qaar dadku ay isku qaldaan etoobiyada hadda iyo etoobiyadii hore
sida uu madaxweynaha sheegay mararka qaar kooxaha waxay isku qaldaan etoobiyadii hore iyo etoobiyada cusub waxaa laga yaabaa inay arkayaan etoobiyadii hore oo ay doonayaan inay ku qabtaan sawirka hadda taas oo guud ahaanba ah mid khalad ah etoobiyada hadda waxay si xooggan uga shaqaynaysaa inay aragto in aan si wada jir ah u dabaalanno ama aan u wada quusno ma jirto soomaaliya keligeed u socota iyo etoobiya keligeed barwaaqoobaysa
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa isaguna sheegay in labada dowladood ay ku heshiiyeen inay si toosa u wada shaqeeyaan sidoo kalena si wada jir ah loola dagaalamo al-shabaab oo uu ku sheegay in keliya soomaaliya aanay dhibaato ku ahayne oo dalalka dariska iyo duniduba ay dhibaato ku tahay
sidoo kale waxaan ka wada hadalnay siyaasadda arrimaha dibadda oo ah howl dowladda federaalka ah u taalla sida uu dastuurkeennu qabo taas oo uu micnaheedu yahay in aniga iyo ra-iisul wasaaraha si dhow isula shaqayn doonno dowladdiisa iyo tayada waxa ay yeelan doonaan qad toosa oo xiriira kaas oo ku saabsan siyaasaddeenna arrimaha dibadda dhanka kale mar la weydiiyey hayla maryam xiriirada ay la sameeyaan maamul goboleedyada soomaaliya ayuu sheegay in maamul goboleedyada soomaaliya ay xiriir ula yeeshaan iyadoo ay dowladda federaaliga ahi ka warqabto oo ogolaanshana siiso waxa uu sheegay in siyaasadaha arrimaha dibadda iyo gaashaandhiguba ay dowladda federaaliga iska leedahay oo aysan rabin inay ku farageliyaan madax bannaanida soomaaliya si la mid ah buu yidhi sida uusan isagu u doonayn in maamul goboleedyadiisa faragelin shisheeye lagu sameeyo iyadoo dowladdiisa aanay waxba ka ogeyn
waxaannu la xiriiraynay dowlad goboleedyada soomaaliya innaga oo oggolaanshiyo ka haysanay dowladdii hore ee federaalka marka arrintaasi si toos ah uma saamaynayso mar kasta oo loo baahdo taageero kasta ama wadaxaajood mar kasta waxaan la socodsiinaa dowladda federaaliga ah marka oggolaashiyo laga helo dowladda soomaaliya markaas ayay yimaadaan addis dhammaan hoggaaminta soomaaliya waxaan la leenahay xiriir dhow kuma lihin kala qaybin iyo kala saarsaarid hoggaaminta soomaalida dhexdeeda safarka madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ee addis ababa ayaa waxa uu yimid kadib markii uu casuumaad rasmiya uu ka helay ra-iisul wasaaraha etoobiya hayla maryam dasalin kaasoo la qorsheeyey inuu qaato laba cisho waxase uu noqday mid maalin uun lagu soo koobay islamarkaasina ay khasab ku noqotay madaxweyne farmaajo inuu soo yareeyo socdaalkiisa addis ababa kadib markii magaalada muqdisho lagu dilay wasiir ka tirsanaa dowladdiisa
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo warbixintaasi ka diyaariyey dowladaha soomaaliya iyo etoobiya oo dhowaan sheegay in ay isku afgarteen qodobo muhiim oo ay ka mid yihiin la dagaalanka al-shabaab iyo ilaalinta madax bannaanida soomaaliya halkaad kala socoteenna waa washington
subax walba ku wahbarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatankiyo shan iyo labaatanka mitriban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
jimco wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga e v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa inoo soo diyaariyey haaruun macruuf
ururada diinigaasiiba kuwa mayalka adag ayaa ku soo badanaya dunida muslimka ah oo ay soomaaliya ku jirto mid ka mida ururada ugu dembeeyey ee soo baxa waxa uu ahaa ururka assaadicuun bilxaq oo dad badan isku khilaafeen waxa uu yahay hadafkiisa iyo halka uu ka soo jeedo ururada diiniga ah ee soo badanaya waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana marti igu ah qaar ka mida culimmada ugu magaca dheer soomaaliya oo kale ah sheekh cabdiraxmaan maxamed cabdalla oo aqoon dheer u leh ururka assaadicuun bilxaqi iyo asalkooda waxaana uu ku sugan yahay magaalada hargeysa magaalada minneabolisna waxaa khadka ku jira sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarul hijra dalka swiden waxaa khadka telefoonka kaga qayb gelaya barnaamijkan cumar maxamed abo ayaan oo hore uga tirsanaan jira ururka al-shabaab una qaabilsanaa dhinaca la dagaalanka firqooyinka diiniga hadalkana waxaa ku horeynaya sheekh cabdiraxmaan shariif oo ka hadlaya waxyaabaha sababta u ah inay xilligan soo bataan ururada diiniga ee islaamiga bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah marka hore assalaamu calaykum waraxmatullah walaal adiga waan ku salaamaya harun macruuf iyo idaacadda videoda fursadda qaaliga waxaan salaamay sheekh cabdiraxmaan maxamed iyo akhuna mustaad cumar maxamed abu ayaan iyo dadweynaha soomaaliyeedba ani waxay la tahay iyadoo kooban su-aashaasu sababaha keeni kara inay ururadu bataan ama ay soo ama ururo fara badan ay isku iska daba yimaadaan waxay la tahay dhowr waxyaababa keeni kara ummadu markay burburto oo kala dambayntu ay dhunto oo dowladdii dhexe ay la waayo waxaa dhici karta dadyawo farbadan inay isku dayaan inay wax qabtaan taas waa qayb weeye qaybta labaada kalete ee suuragalka noqonaysa gaar ahaan waktigan hadda aan joogno waxaan isleeyahay aniga waxa ugu badan ee sababaha keenaysaa inay tahay ururadii hore ee diiniga ahaa ee la yaqaanibaa fashalo guuldaraystay marka faraaqaas ama meesha banaan ayay isku dayayaan qolooyinkan kale inay iyaguna buuxiyaan hadda sababta saddexaad aniga isleeyahay waxa weeye iyaga laftooda waxaad moodaa khilaaf daakhili ah waa ururadaas magaca ku dhawaaqaya ayaa waxaan isleeyahay inay qeyb ka tahay inay yidhaahdaan bal maaragtay aan si looga baxo khilaafka aan ururkii aan ku dhawaaqno marka waxaad moodaa sababahaas inay noqon karaan sababaha anu aan islahay wallahu aclam yani waayahay aan u tago sheekh cabdiraxmaan maxamed cabdalla ururada soo baxay waxaa ka mid ah assaadicuun bilxaqi maxay yihiin aqoon gaarana waad u leedahay maxay yihiin ururkani bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah shariifka sheekha iyo cumar iyo haruun inba wada salaamaya iyo dhammaan dadweynahana dhegeysanaya qoladani horta ma cusba oo magaca magacunbaa ku cusub mooye waa qolo jirtay weye laga soo bilaabo sideed iyo toddobaatankii sagaal iyo todobaatankii soomaaliya markii dawladdii siyaad bare ay jirtay way jireen oo markaasay waddanka yimaadeen waxa weeyaan xaraka cusub bay ku ahayd oo xarakadii u horreysay oo keenta in ummad la gaaleeyo ama qof la fikrad lagu gaaleeyo oo aan nusuus lagu gaaleyn bay ahaayeen waxa weeyaan niman naga waaweynna way ahaayeen qaarkoodna waana islaakeen marka xarakadii la oran jiray al ahal oo markaas sir ahayd oo raggoodii markii culimada la xerxeey baxsatay oo maka tagtay ayaa waxaa dhacday in rag ka mid a maka joogay ay fikraddan ka soo qaateen ninka hadda amiirka u helaya mustafa kamil ninkaasoo isagu isagoo takfiira yimid maka jaamacadda makana laga siiyey macalin uu ka noqda uu ka ahaa nimankaa gacanta ku dhigay nin ka mid ah wuxuu tegay markaa masar fikraddii buu soo qaaday dhalinyaradii beriga gacanta ku dhigay fikraddii bay keeneen anigu sagaal iyo toddobaatankii anuu joogo arday arday aan dhamaystay marka ardaynimadii oo aan islahaa iska soo baxdi ayaa waxaan la kulmay in naloo akriyay aniga iyo rag kaleo culimo oo maanta jooga marka run ahaantii fikraddan waxay ku dhisnayd keliya uun fikrad uu watay allah unaxariistee sayd sayd qudbi allah unaxariistee ari aragtidiisi bay ku dhisnayd laakiin waxaa laga yaabaa inay ama ta'wiiliyeen ama ay si kale u qaateenoo markaa ummadda lagu iyo abucali almawduudi masalaxada arbaca labadaas kitaabba ayaa asalka u ahaa marka annaga waanu ku diidnay waxaan ku niri war mus soomaaliya dadkan ku nool ee dadka halkan jooga dad muslimiinaan u aragnaa gaalana maaha haddii ninkii beydka ilaahay ku jira leeya waa gaal ee ninkii aadaanahay leeya waa gaal haddaba yaa muslimna way ma idinkaa muslimiin kaligiin haddana waxay wax ku gaalaynayan waa fikrad wey xataa nusuus maaha sharciga waxay ku gaalaynayan marka nimankan markay saa ku bilowdeen ayaa lala niqaashay oo niqaash baa ka dhacay runtii inqiraadba nimankii way kala yaaceen haddana dib bay isu soo habeeyeen tijaare iyo waxbarashay galeen cilmi iyo maadiba maalin dhaweyta markay ku dhawaaqeen dhowr wiig ka hor ayaan social mediaha galeen waana qooday badankooda runtii waa nimaan dadan ragaan wada garanaya oon isku baranay ardaydii sheekh maxamed macalin allahu naxariistee baan wada ahayn halkaasaan ku wada noolayn marka maadaamaan ogaaday xagna naga waaweynay ninka xataa iclaanka sheegayay cismaan cabdulla roblaalaya waa nin reer buloburda waa nimaan garanaya shaksiyadiisa aad u aqaano sheekh buu noo ahaa rag wax u dhigay baan ka mid ahaa anugu laakiin waxaan ku khilaafay oon ku diiday fikradan ay la yimaadeen ee ah takfiirka nimankaas ayagaa walaalahii anoo ixtiraamaya oo aanan ku xadgudbeyn oon cadaaladdarra ku samaynayn nimankani nimankii ugu horreeyay soomaaliya keenay ahaayeen takfiirka wax loo yaqaan mujtamaca soomaaliya in gaalo lagu sheego ayagaa keenay kuwa hadda joogo dadka gaalaynayana kan qardha joogee maxamuuduna leeyahay iyo gruubkoodana ayagaa u sabaabahayo waxaan baray oo magaranaysa marka way jiraan fikrad jirta weeye khawaarijiya oo aada u xun weeye hub un bayna ay yihiin mooyaane iyo fikradoodu fikrad wax lagu laayo wey fikrad mataqaana ummadda lagu gaalayo wey fikradan kadisa looga saaro wey marka waxaan ilahay la hortegayaa nimankaasi fikrad khaldan wey waaya waxaa dadka xasuusinayaa dhegeystayaasha barnaamijka dhegeysanaya iyagu markay hadlayeen barnaamijkooda ay soo bandhigeen waxay sheegeen inaysan hubaysnayn waxay sheegeen inaysan argagixiso ahayn waxay sheegeen inay doonayaan dowlad islaamiya oo wadanka ka dhalata oo haddii xataa jihaad la galayo sida iyaga hadalka u dhigeen u iclaamisa jihaadka haddaan ku imaado cumar maxamed abu ayaan si guud markaan ku weydiiyo seed u aragtaa xarakooyinkan soo kordhee soo baxay waxaan wada salaamayaa dhammaan adiga iyo shiika iyo shariifka iyo iyo shacabka muslimka ay wada dhegeysanayaan ani waxay la tahay dhibaatada kalifaysa in ururo badan hadda soo baxo waxay tahay oo ugu weyn in culammadii muslimiinta ahaa ee kabaadirta ahaa oo aan midaysnayn qaarkood iyagii ishoreridinaya iyo dhib muslimka wadamada muslimka dhan wada saameyso oo aan la qaybsanay oo ah in la heli waayey dowlad awood leh oo diinta iyo akhlaaqdaba ilaalisa sidaa awgeed ayay ururada kusoo baxayaan kuwa hadda soo baxa kuwo kale kasii badan inay soo baxaana way u badnaanaysaa sababtaas aa kalifaysaas leeyahay intaynaan dooda sii wadin ururkan la yidhaahdo asaadicuun bilxaq way ka hadleen ujeedooyinka iyo waxay doonayaan mid ka mida ururka oo lagu magacaabo jamaal xasan muuse oo ku sugnaa magaalada garoowe ayaa wuxuu la hadlay warbaahinta wuxuuna ka hadlayey mabda-ooda iyo waxa ay doonayaan bal wax yar baynu dhagaysanaynaa kabacdina dood ayaynu sii wadaynaa ila dhegeysta
horta marka hore annagu waxaanu nahay sida aan horeyba u sheegnay dad ka tirsan ama xubno ka tirsan jamaacada asaadicuuna bilxaq ayaynu nahay si aan hore u sheegnay hadafkayaga iyo dantayaduna waxaa weeye inaan dadka ugu yeerno diinta xaqa ah ee ilaahay subxaana wa tacaala basharka oo dhan iyo aadanaho dhan ugu talagalay inaynu maaragtay dadka si nabadgelyo ah oo naxariis ku dhisan inaan dadka ugu yeerno annagoon adeegsanaynin hub iyo dagaal iyo cunfi annagoon adeegsanaynin runtii annagu waxaa weeye maaragtay hadafkayagu dadka inaan u saxno islaamnimada saxda ah dadka inaan u saxno waxyaabaha ay ku geli karaan shirki iyo inay ilaahay cid kale wax la wadaajiyaan marka ujeeddada aan u istaagnay waxaa weeye waa badbaadinta ummadayada waay sheekh cabdiraxmaan shariif maxaa kaaga baxay barnaamijkoodii waxay doonayaan barnaamijka walla intaana ku noqonin waxaan ujawa waxaan rabaa inaan arrin la tacliyo sheekh cabdiraxmaan wuxuu aada ugu celiyay nimankanu inay takfiir ama dadka gaalaysiinayaan waxaa kaloo sheegay inay takfiirka ka keeneen sayd qudbi abucal mawduudi qayb ka mida waa suuragal laakiin waxaa muhima inaan dib u akrino taariikhdeena haddaynaan ummaddu taariikhdeeda akrinin si xaqiiqaana aysan isu dul taagin mararka qaarkood waxaan ku wareegaynaa meel soke masalada takfiirku wuxuu meelo badan ku jiraa tubteenna in fara badan isagoo wadaadbo dadka kale uu takfiirinayay gaar ahaan wuxuu asal ku lahaa nimankii xanaabilada ah ee muxadisiinta sheeganaya ayuu asali badan uu ku lahaan jiray haddaad akrida kitaab kitaabka sunna ee uu qoray cabdillahi ibn axmed ibn xambal oo weliba la qoray taqriiban laba boqol iyo sagaashankii hijiriyada yani waa waktigaas ood garanaysa intaan ka joogno abu xaniife ood garanaysa madaahibta afarta ee sunnada midka ugu weyn inuu leeyahay inuu gaal yahayba ku xukumay uu leeyahay waa gaal waa zindiiq wuxuu dhintay isagoo jahmiya islaamnimadiisuna ma asxin waa abu xaniife weeyaan marka laga soo tago axmed ibnu xambal laftiisu raggii isaga ku khilaafay masaa'il mucayana wuu gaalaysiiyey axmed ibnu xambal oo waxay ku qoran tahay kutubteenna ay ku qoran tahay marka taa lafteeda horta waxay u baahan tahay waa mid weeyaan ibnu taymiya iyo dadki isaga mukhaalifiinta kuwaasuu u gaalaysiiyey waxay la tahay laba inaysan isweydiinaynin marka laga soo tago waxaas oo dhan ragga ugu dambeeya ee fikirkan salafiga ah say u gaaleeyaan ama wahaabiyada xataa maxaa cabdi ka soo bilowo say muslimiin masaajid ku tukanaya madafiicoo dhican ay u gaaleeyeen waxay la tahay inaysan laba isdiidaynin nimanka saadicuun ee odhanaya dadka shirki baan ka badbaadinaynaa waa shirkiga laftiisa kay leeyihiin salafiyada iyo ictisaam iyo wahabiyada waan ka badbaadinaynaa midda labaad ee kale ee anigu aan doonayo hadda iga soo baxday haaruna waxa weeye hadday mar nimanku leeyihiin musaalimiin baan nahay nabadgeliyaan nahay annaga afkaartanada marano dadka inaan la wadaagno aniga waxay ila tahay inuu cadaaladu keenayso xorriyadu keenayso islaamku keenayo nimanka inaan laga hortegin inaan waxayn ahayn dusha laga saarin inaan caburis iyo cadaadis kale aan lagu qaabilin ee lagu qaabilo qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin xujo in lala furo bulshada qayb ka mida inay yihiin dhakhaatiir weeye injineero weeye muxua ganacsato weeye culimo weeye marka in lala niqaasho waxaan weliba aniga aan aada u dhiirigelinaya oon weliba ku ammaanaya puntland mawqifka hadda ay qaadatay oo ah inay aqbashay nimankaas oo qayb ka mida bulshada inay tahay inay u aqbashay waana ku waana ku waana ku bogaadinaya somalilandna waxaan rabaa ragga xirxirana inay soo dayso dadkana fiiri tadharubka iyo cadaadiska iyo caburintu wuxuu dhalaa tadharub kaleeto marka kha khalad khalad laguma saxo nimankan haddii laleeyahay way khaldan yihiin waa in lala doodo islaamku wuxuu ina farayaa dood iyo xiwaar iyo wadahadal iyo niqaash buu ina faraya laakiin caburinta ummadaha meesha aan naallo waxa dhigay weeyaan waaya intaanan u tegin sheekh cabdiraxmaan oo uusan maaragtay isna ka jawaabin maaragtay mawduucyada qodobadaas aad taabatay waxaan rabaa inaan dadweynaha xasuusiyo dhegaysanaya barnaamijka puntland sidooda kumaysan aqbalin shuruudo adag bay ku xirtay oo ka mid ahaa inaysan hub qaadan karin inaysan tababar samayn karin inaysan nabadgelyada waxba u dhimi karin inaysan siyaasad ka qayb geli karin shuruudo adag oo sidaasa ayaa ku jiray sheekh cabdiraxmaan tafadal bismillah waxaan aad iyo aad ugu xumahay ilaahay wuxuu yiri waidaa qultum facdilu kelimadan qur-aanka ilaahay lix iyo labaatan goor buu ku sheegay cadaaladda kelimatulcadli anigu shariifka intimaagiisa iyo wuxuu aaminsan yahay iyo wuxuu xanaabisha ka aaminsan yahay kulli anigu waan aqaanaa laakiin waxaan leeyahy sharif cadaalad in lagu hadlaa wanaagsane axmed bin xambal cid uu gaaleeyana ma hayno meel uu ku gaaleeye ma hayno haddii cabdullahi axmed bin xambal uu abu xaniifa gaaleeyey deena tus beri baanu ka nahay annagu kuma raacsanin bani aadamka wuu wuxuu yidhi sheekh ibnu taymiya masale ku gafay wuxuu yidhi sheekhiisi ardaygiisa wuxuu yidhi nuxibu sheekh walaakina alxaqa nuxib horta xaqaan ka jecelna anigu waxaan leeyahay culimada xanaabisha markay wax gaaleynayaan nusuus sharci wax ku gaaleeyaan gaalnimo cumuumana ma sameeyaan waxaa wanaagsan in loo soo noqdo sharciga iyo iyo cadaalada iyo caqiidada saxa waan ogahay suufiyada foobia ka qabaan xanaabishu xanaabishu waxay ku saxsan tahayna way jiraan waxay ku qaldan yihiin laakiin waxaa wanaagsan in la sameeyo cadaalad qowl iyo ficilba la sameeyo axmed bin xambel meel wax ku gaaleeya ma hayno cabdullahi axmed bin xambalna meeshuu ku gaaleeyey safxadda iyo kitaabka ku gaaleeyay shariifka ha ii soo diro haddii xaqiiqa ahaan baxsigaas waa midaan doonaya lakin axmed bin xambel waxaa ilahay la hortegaya inuu ka dagaalamay gaalnimada uu diidanaa laakiin hadday culimada xanabish wax gaalaynayaan ama shaaficiyada ama axnaafta ama culimada muslimiinta salaf iyo khalafba nusuus bay wax ku gaalayaan ama nimankan mana aynan caburin laakiin waxa weye caqiidata ahlusunna waljamaca waxay qabtaa qofka hadduu caqiido bidcaa la yimaado in ummadda looga digo anigu hala xira ma oran waa kow laakiin intaan ka aqaan ilahay igu og yahay anigaa gaal baan ayay noo arkayeen isaga maanta hadlaya shariifka tabriirinayo gaal bay u arkaan marka waxa weeyaan waxa cadaaladda ku jirta waxa weye in marka wax la sheegayo cadaaladda laga sheego oo meel looga dhicin culimada ragga hore salafka axmed bin xambal ilaahay dartii baa ninkaa loo dilay nin waxa dilay mataqaana jaahil xaakimaha baa dilay marka waxa wanaagsan kutubtiisana way yaalaan ibna taymiya ibna qayimna waa lagu xadgudbayo xataa waxaan hayaa sayid saabiq raxmatullah aleh oo nagu soo ziyaartay muqdisho wuxuu yidhi masal su-aal buuna weyd wuxuu yidhi hal tacrifuuna rajulan rajulan darabat taarikh ma garanaysaan buur maya maxamed bin cabdiwahaab weyu annaga maxaa cabdulwahaab waxaana baray ingiriiska been buu naga baray iyo tuuganima iyo wuxuun wuxuu hadal uu isagu wato ingiriiska cadaawo uu qabay buu nin gaala wax ka sheegay laakiin markaan kutubtiisa la akriyo oo laga gooyey waxyaalo fiican baa ku qoran wuxuu ku qaldan yahay waa la sixi karaa laakiin cadaaladda ha lagu dadaala anigu suufi iyo salafi midna ma kala tahay lakin waxaan kuu sheegayaa diinta ilaahay in xaq laga sheega w nimankan soo baxayna ku ammaani maayo kuna kuna caayi maayo kuna habaari maayo laakiin inta aan ka aqan waa la soo taxayushay waa la soo noolaaday waan garanayaa shaksiyadooda sharifkinu saxoka aqoon baa laga yaaba injineero weeye dakaatiro weeye cilmi maadiya barteen hadday cilmi sharciya barteen way ka muuqan lahayd sharif ma garanaysa taasaan ku oranaya laakiin adigu waan ku ogahay intimaagaaga inaad nin suufiya tahay inaad nin islaaxa tahay aad baan kuu garanaya waxa ku wanaagsan cadaaladda ku hadal taasaan anigu leeyahay way aad baad mahadsan tahay intaanan wax cumar maxamed abayaan baan u tegi doonaa laakiin sheekh cabdiraxmaan shariif bal marka hore si kooban soo koob jawaabtaad bismillah horta aniga intimaha ku noqon maayo waxaan ogahay fasaadicuuna keli baan horey uga duubay waxaa laga yaabaa inay aniga gaal ii arkaan iyagoo aniga gaal ii arkana waan difaacaya mas'alada aniga markaan qofka difaacayo kuma difaacayo qofka inuu aniga fikriga igu waafaqsan yahay iyo inuusan igu waafaqsanayn waxaan ku difaacayaa qofkan inta uusan qori qaadanin dagaal gelin dad kala dilin afkaarta uu qabo waa inuu xor u noqdo doodayda horta waa halkaas aniga waana midda ilaahay subxaana watacaala uu ina farayo oo waxa weeye waqul ilxaqu min rabbikum faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur waxaan ku difaacayaa dadkan xorriyad in la siiya ay fursadooda kusoo bandhigaan way ku mahadsan tahay soomaaliya ee muxuu aha puntland inay tidhaahdo dagaal ma ma geli kartaan ee muxuu ahaa ma tababaran kartaan intaaso dhan waan ku waafaqsanaya boqol kiiba boqol waxaan san rabaa in loo ogolaado xorriyad ay ku ay ay ay kusoo bandhigaan afkaartooda in lala niqaashona waa sida saxda masalada ku saabsan ee ah muxuu ahaa takfiirkan inuu horay meelo ugu jiray axmed ibnu xambal masalada la yidhahda alwaaqifiya ee caanka ku ah isagaa wuxuu leeyahay alwa alwaaqifiyu laa tushaku fi kufrihi qofka waaqifiga la yidhaahdo lagama shakinaya gaalnimadiisa qofka waaqifkuna waa masalo caanaho ku jirta masaa'ilka lagu soo dada qur-aanku makhluuq baa mise ma aha iyo sheekadaas wey marka waa masalo isagaa wuxuu leeyahay yustacaanu bilyahuudiyi wannasara walaa yustacaanu biahli lahwa qofka yahuudiga nasaariga waa la kaalmaysan laakiin dadka ahlu bidaca uu ku tilmaamay axmed ibnu xambal weeye lama kaalmaysanayo waxay ku qoran tahay kitaab manaaqib axmed ibnu xambal marka waxaan sheegayno waxa weeye ma aha camyaa kama keenayno waa waa waa wax ku qoran taariikhdeenna weye waa wax ku qoran kutubteenna weye masale kaloo muhiimaan rabaa akhuuna ama ustaadku wuxuu dhahay wahaabiyada waxaa nalooga sheegay khalad intii lagaaga sheegay iska daa sheekhan la yidhaahdo muxuu ahaa alqanuuji kitaabkiisa lagu magacaabo addiin alkhaalis wuxuu ku qorayaa taqliid almadaahibu min ashirk madaahibta in la taqliidsadaa waa gaalnimo wa bidalika calaa zacmihi kufru kullun fiirya madaahibta in la ka in la qabsada waa kufri saasuu qoraya madaahibtuna waa shaaficiyada xanaabilada axnaaf madaahibta qofku inuu qabsado marka sheekh cabdiraxmaan anaa ku ixtiraamaya aniga fikrigaan haysta aan haysto ani suufina ma ihi salafina ma ihi waxaanahay qof muslima midkaan doonin aan noqdo laakiin qadiyat takfiir iyo muslimiinta in la gaaleeyo sayid qudbi afkaar wuu qabaa shaka kuma jiro abaana mawduudi afkaar wuu leeya shaka kuma jiro laakiin takfiirka maanta adduunka dhibka ku haya ma aha midkaane midka wax qarxinaya ee masaajidda burburinaya waa takfiirkii wahaabiyada wey waa takfiirkii masnuuc ahaa ee lacagta wata wey waa takfiirkii ummaddu ay ka daylaada kaa weeye waan ka baxay waad ku dheeraatay arrintan takfiirka la yidhahda iyagu way beeniyeen marka intaysan ka hadlin horta aan u gudbin hadalkooda cumar maxamed ayaan baan weydiinaya dooda waxa uga baxay shariifka siduu u hadlay oo ah in maxamed axmed bin xambal iyo raggii culimmadii hore hore uu ku tuhmay inay ahaayeen dad wada gaalaysiinaya mujtamacaadka anigu lama qabo waxaan ognahay oo qof kastoo muslim loo ogyahay taariikhda axmed bin xambal oo ah axmed bin xambal intu intaasu sano u xirnaa laguna garaaci jiray masalada maxay ahayd qur-aanka waa makhluuq isagii oo qur-aankii kalaamkii ilaah ahay makhluuq lagu garaacayo kelmad aad ah oo xun ah sidaas ee tahay raggii ku garaacay ma uu gaalaysiin wuxuuna dhahay kelmadaasi in qur-aanka kelmadii ilaahay subxaana wa kalaamkii ilaahay ahay in makhluuq lagu tilmaamo waa arrin gaalnimo ka dhalanayso laakiin ciddii samaynaysay wuxuu ugu cuudaarayay jahli ma aha ma la qabo inuu ahay nin tagfiiriya oo dadka gaalaysiiya laakiin waxaan ka hadlaynaa tagfiir qof la gaalaysiiya iyo tan way ka duwan tahay asaaciduun bilxaqi arrintooda asaaciduun bilxaq waxay waxay gaalaysiinayeen waxay tahay anagii wixii naga soo haray dhan baa gaalahay ka wadaan mujtamaca oo maadka dhan muslimiinta ayay gaalaysiinayaan waxayna ku kaanaysiinayaan waxay aaminsan yihiin waay wax yariisuga halkaa marka wax yariisuga halkaa qodobkan qodobkaas way ka hadleen qodobkaas way ka hadleen way beeniyeen wax yar aan dhegaysano codka jamaal xasan muuse oo arrintaa ka hadlaya bal aynu wada dhegaysano ma rumaysanin in annaga keliya aynu nahay muslimiin ama inta jamaacadayada ka tirsan oo keliya inay muslimiin yihiin annagu ma rumaysanin waxaan rumaysan nahay yacna in qof walba hadba siduu ilaahay ugu dhowaado oo ilaahay uu addoon ugu noqdo arrintaasi inay ku xiran tahay ayaan rumaysan nahay marka taa weye tan aan maaragtay runtii rabna inaan aad daaha uga rabno oo aan u caddayno annagu sida aan idiin sheeganay jamaacadaas asaadicuuna bilxaq ayaan xubno ka nahay jamaaco kale kama tirsanin jamaacada dadka qaarkiis ay nagu tuhmayaan oo magaceeda uu yahay aljamaaca alislaamiya oo degan yacna magaalada qardho bay dadku nagu tuhmayaan annagu jamaacadaas kama tirsanin isku barnaamijna ma nihin xubnana kama nihin maaragta jamaacada dadku ay u yaqaaneen takfiir yani ayagu laakiin aysan isu aqoonin ayagu waxay isu yaqaaneen aljamaaca alislaamiya marka saa darteed ayagu magac ay isu yaqaaneen baan ugu yeeraynaa maarta marka hadafkaygu waa intaas weeye risaalada aan gudbinayno waa intaas weeye waa waa waxaan rabnaa inaan iftiin ku shaqeyno ma rabno inaan mugdi ku shaqeyno waa gartay marka iyagu waxay leeyihiin ma nihin annagu takfiir ee dad mana nihin dad aaminsan inay keligood muslimiin yihiin marka abu ayaan adoo hadalka sii wata waxa ay sheegayaan miyaan loo raaci karin waa waxaan leeyahan waa beentiisa aniga marka aan ka tirsanahay xarakada al-shabaab waxaa u qaabilsanaay ee la dagaalanka firqooyinka oo ah inaan la doodno ee qolooyinka aan u aragno ma arkino inay ee, firqooyin oo qal qaldan haystaan ama mad- manhaj iyo mabda qaldan haystaan waxaa aniga si aad ugula doodi jiray ragga tagfiirka ahaa maxamed nuur cusmaan keenadiid raggiisa ah ee jaamacadda muslimiin la baxay ama jaamacadda islaamiya la baxay ee qarno jooga raggaasi ayaa ganacsi ganacsigii dhuxushii iyo waxaa baraaba ayay xoog ku lahaayeen marka dhallinyaradooda markaa la doodi jiray waxay inkirayaan inay ayagu tagfiir yihiin ee dadka gaalaysiiyaan waxay ku dhahayaan qofka tagfiirka ah ee markuu ku dhaho war adigu dadka dhan baa gaalaysiya waxaa ku dhaha maya ee anigu ma gaalaysiiyo dadka dhan ee qof kastoo ilaahi subxaana watacaala waaxida oo ilaahay cibaadada u barax tiro waxaan u arkaa muslim laakiin markaa ku tiraahdi war sheeg ee dadka adinka aana ahayn oo muslimka ah ee ama muslim u taqaani bal sheeg aniga hadda muslimaa ii taqaanaa kaagama jawaabayo dadka kale yaa kaloo muslim u taqaana haddaa dhahay kaagama jawaabi karo ilaa waxaa ku dhaha muslimiinta way joogaan asoo iska wado asaga iyo maxamed nuur ee keenadid iyo inta oo keliya u yaqaan oo muslimka u yaqaaneen nimankaa marka waxaa la rabaa in la su-aasha la wadiiye ay tahay in haddiina ay takfiirinayn mujtamacaadka muslimiinta ah maxaad u taqaaniin dowladda soomaaliya maxaa u taqaaniin mujtamaca ay ku hoos nool shacabka dooranaya maxaa u taqaaniin in la weydiiyey markaas hadday dhahaan waa muslimiin baa u naqaana hadday dhahaan dee fikirkooda waxay ahayd oo tagfiirka in lagu tuhmo waa qalab laakiin hadday dhahaan anigoo qof kasto oo diintiisa ku dhaqmaayo iyo meelaha iskaala warwareego waa beenaale waa jawigii oo lagu tuhmayey oo ee, sheekh cabdiraxmaan uu sheegay waa takfiiri jawi ballaa waxaba waa qarsadaan ee, takfiirinta uuna takfiirinaya ayuu qarsanayaa waa qar- qarinkaasi ayuu weli sii wadaa hooshooday wadaan waa takfiiru jawi waay takfiir oo oo wayna ka xun yihiin nimankan takfiirka waa sidii shariif camal inay ka wanaagsan yihiin al-shabaab iyo raggaas iyo waxa way ka xun yihiin raggaani laanna waxay raggan gaalaysiinayaan xukaamtuna way gaalaysiinayaan shacabkii ay xukumayana way gaalaysiinayaan abu ayaan sow al-shabaabba dowladda soomaaliya iyo dadka la shaqeeya iyo dadkay dilayaan sow riddo kuma tilmaamaan dad ridoobay oo diintii ka ridoobay oo saas cudurdaar ugama dhigtaan eh, i- inay dilaan iyagu weliba kuwani waxay leeyihiin annagu hob ma wadano argagixiso ma nihin laakiin kuwa wax dilaya iyaga maxaad ku xisaabi lahayd ood ka Anigu waxaan dhihi tirsanayd lahay ee, takfiirka soomaaliya jooga way badan yihiin waxaa kamid ah kuwa suufida quraceel oo gaalasiiya dad badan mujtamacaadka muslimiinta kamid ah maxamed nuur cusmaan keenadiid ah kamid ah qoladiisa waxaa kamid ah ee, al-shabaabka ayakana naftirkooda waa gaalasiiyaan ayakana min anuuc min atakfiir baa ku jiro ee, takfiirnimada ayaa kala nuuca ee, al-shabaabka camal waxay gaalasiinayaan ee, dowladii dastuurka xukunta iyo ciidankeeda iyo shaqaalaheeda intaba gaala ayay u yaqaaniin laakiin mid ku dhahaya shacabka hoos nool ayaa gaala ah ama raggaani takfiirka maxamed nuur ee, cusmaan keenadiid kooxiisa waxay ku dhahayaan ee, dowladdii iyo shacabkeeda intaba waa isku gaalo maanta argixisa ma nihin ayay ku dhahay laakiin waxay ku jiraan axdi marka wax la dhaho ee, waqti aan la dagaalamayn oo gacmaha la laabanayo oo dadkii inay xaq u sheegaan sidii ay rabaan xaq sidii ay u arkeen kabacdi markii la xiro la dhibaateeyo oo takfiirintooda darti usoo caabaxdo waxay ku markaas ayay isku maadaama aqoontii iyo cilmigi ay ay ay intaasu sano dhan ay ku dhex jireen isqarin kabacdi ayay dagaal bilaabeen marka qoladaana takfiir jawi iyo takfiirka kaleeto oo maxamed nuur cusmaan keedidi maalintii ay bilaabaan inay hub isticmaalaan oo jihaad sameeyaan waxaa bilaaban doonta in suuqyada bakaaraha iyo masaajidaha dhexdooda ee qaraxyo waaweyn ee ee- ay dhigi doonaan ayagoo u arkay in shacabka dhan ee gaale ay yihiin waa gartay waayo waad mahadsan tahay waxaan waxaan rajaynayaa inaad bal wax ka bedesho telefoonkaaga weli khadkiisu waa xunya waxaan rabaa sheekh cabdiraxmaan maxamed cabdalla inaan u tego iyagu markay hadlayeen hadalkoodana aan dhegaysanay waxay dhaheen en, anagu hadda dagaal kuma jirno en, maxaan ku idhaahdaa jihaadka waanu aaminsannahay laakiin dowlad islaama markii la helo ayaa iyadaa maaragtay noogu baaqaysa markaasaan maaragtay jihaad galayna maxay ka wadaan ha waxa weeyaan nimankani ee ninka doonaya inuu ogaado xaqiiqadooda amiirkooda laba bayaan buu soo saaray ilaa meelahaas labada bayaanoo qoraalana waa la hayaa iyagoo ku hadlayana waa la hayaa qofka isagoon lexleexan waxay noogu yeerayaa inaan isaan kusoo noqono haddaan nahay dadka muslimiinta inaan dibadda ka taagannahay hadalkoodu ka mid yahay iminka marka inay yidhahdaan uma aragna inaga keliya islaam ah waxaa idinku daliilah nin ka mid ah oo hargeysa jooga raggala xere ka mid ah lix sannadood iyo wax la jiraan jooga maalin keliya masaajid kuma arag ninkaas isagoo nooga tukanay nina waa nala tukan jirayo wuxuu u arkayay tukashadeenaas waxaa laga yaabaa inuu salaada kaa goostanayo ku xiranayo isagu inuu niyad gooniya la imanayo marka waxaan ka wadaa ee, waxaan usoo noqonayaa nimankan anigu in la xirana ma doonayo in la dilana ma doonayo in lala da laakiin waxaan rabaa fikradooda aasaaskooda wuxuu ka yimid halkaasuu ka yimid maadaamuu ka yimiday rag wax ku gaalaynayaan ha laga digtoonaado ee ha la iska ilaasho thalitan sariifka wuxuu ku celceshay xoriyat alfikra wax islaamku ma qabo xoriyat alfikra wax leeda waa khalad guud aayadda uu soo dalashadayna xoriyat alfikra ma aha runtaan kuu sheegaya waxa weeyaan waa aayad loo isticmaalo kalimatulxaq yurd ba albaatil wey waxa weeyaan islaamka qofku imaa inuu qaato imaa inuu ka wada wax kama dhexayso yani waxa weeyaan wama ibtaqara falan yuqbala minhu bilahi ayad qur-aan ku leeyi ha qofka aan islaamka qaadan ilahay ka aqbali maayo islaam ina d qofku waa inuu ilahay isu dhiibaa nimanka hadda waxay ku doodayaan xoriyat alfikri maaha fikradooda dhinac bay ka khaldan tahay waxay ku khaldan tahay tawxiid alxaakimiya oo kamid a tawxiid alrububiya waxaan usoo noqonaya axmed bin xambal an ilahay waxaan la hortegayaa ninkii doonayowna gobolka gal tarjamadiisa soo akri kutubtiisa soo akri cid uu gaaleeyey uu ufasaxayna ma jiro lama hayo laakiin nimankii yidhi qur-aanku ma makhluuq ba keligii ma gaalayna culamada muslimiinta u arkaysa inay gaala ahaayeen keligii uma arkayn laakiin waxaan leeyahy war anagda islaamaana furaas baan leenahay furaasteena iyo nusuusteena ilaa nebigu wuxuu yihi maa in tamasaktum lan tadiluu bacdi kitaab allahi wasunati labadaasaa ilaahay ina siiye nugu manaysa oo waxiya axmed bin xambal cidna mau gaalayn ha laga daayo maya mida sax waxaa ku baxaya suufiyada ibnu taymiya fataawidiisa waa ka akri doontaa wuxuu leeyahay adnaa min ashariica waxay waafaqeenna waan sheegaya waxay khilaafeenna waan sheegaya faraaba jire iyo xalaaj buu ka hadlayay wax alla waxay islaamka khilaafeenna wuu sheegay waxay ku waafaqsaneen wuu sheegay cadaaladaas oo kale loo baahanya maya dadka in layska in layska eedeeyo oo la yidhahda kan weeye iyo kaas mar ba iga maqli maysa anigu suufiyadu islaamka waxay u geysteen ummadda dhibaatada u geysteen waanu naqaan waxay israadeen waa tarteenna waanu naqaan waanu garanaynaa shareecada waxay ku waafaqeenna way wax qoran wey waxay ku khilaafeenna wax qoran wey amaa gaalayntii culimadii selafka wax gaalaynayeen nusuus bay ku gaalaynayeen fikrad kuma gaalayna saasaan uga baxay waayahay sheekh cabdiraxmaan shariif markay ka hadlayeen dowladda islaamiga waan ku siin doonaa hadalka dowladda islaamiga markay ka hadlayeen wax dowladda ay ka hadlayaan islaamiga ay doonayaan ma aha maamulada hadda jira ma aha dowladda hadda soomaaliya jirta iyaga hadalkooda suu u dhacayo jamaal xasan xuseen markuu hadlayay wuxuu ka hadlayay dowlad islaam oo caalamkao dhan ka dhalata oo wax kasta ku hogaamisa hadday tahay qaabnoole hadday tahay jihaad hadday qodobadaa tahay marka ma aaminsana sida warkooda ka dhadhansanayey dowladda hadda jirta in ay maaragtay ay ku qanacsan ama aqoonsan yihiin sidoo kale waxay aaminsan yihiin wayna hadalkooda way ku sheegeen dadka hadda u soo baxay inay wax baraan dadka oo wax u sheegaan si saxa wax uguma sheegaan bay dhaheen maxay kula tahay arrimahaasi maysan calan cas maysan kuu taagayn bismillahi raxiim walaalkay harun macruuf horta aad baa umahadsan tahay arrintaas waa muhim weeye waxaan doonayaa marka hore markaan ka hadlay axmed maxambal waxaan sheegay dad ku khilaafay mas'alo inuu gaaraysiiyey kutubteeda ku qoran tahay aniga meel kama keenin meeshan su-aasha kale oo ku noqonaya waxa weeye kitaabkiiyo sunnada way cad yihiin waa run laakiin fahamkay ku cad yihiin ma fahamka wahaabiyada ma wahaabiyada waa urur la yaqaano macruufo weye mase fahamka salafiyada marka suufiyada fahamkee weye cid waliba waxay leedahay annagaa saxan mushkilada jirta marka waxa weeye waa inaan si diibli oho degantaha u niqaashno aan dhahno cidda saxan waayo salafka laftiisu salaf wax isku waafaqeen ma jiro ma nihin dad hadda caruuraho caamaa ma nihin yani dad waaweyn baa nahay oo taarikhda islaamka iyo salafka wax isku waafaqeen laftiisu waa kee yani masaladaas waa masaa'il muhim o aniga sheegaya salafka abu xaniifa in la gaalaysiiyo marka mararka qaarkood aan si saraaxo horta degan u wada hadallo taariikhdeenana aan ka run sheegna oo taarikhda waxa inoogu qoran waxaa la yidhahdaa ummadu wanaag ma gaadho haddii aysan akrinin taariikhdeeda iyo khaladkeeda iyo wanaageeda taas waa qayb qaybta labaadee kaleeto walaal haaruno iyagu ma rumaysna dowladahan jiraahu inay sax yihiin sida uuna itixaadka iyo ictisaamkuna u rumaysnayn dowladahan jira inay sax yihiin sida ikhwaanulmuslimiinku una u rumaysnayn dowladahan jira inay sax yihiin mushkilada jirtaa marka waxa weye nimankan ururadan diiniga ah urur ka mida weeye oo isku dayaya odhanaya ururada diiniga o dhanba dowlad bay raadinayaan cid walibana marka marka hore waxbay isku day markay wasiiladii ku guulayso wada tu kaley raadinaysaa itixaadku ma rumaysnayn oo waa kii dagaala galay si uu dowlad islaamiha u keena se iyagu u arkayeen muxuu ahaa ikhwaanulmuslimiinku intaasoo jeerbu isku day inuu dowladda isagu rabo uu helo iyaguna waa kuwii oo kaleeto marka waa run arrintaasoo waxa weeye laakiin aniga waxaan rabaa malihiba nimankan uma khaldana khaladka laakiin seen u saxaynaa seen u cilaajinaynaa haddaan qofka caburino caburisku muxuu keenaa waxaan ka hadlayaa marka nimankan aan cilaajina waa inaan ku cilaajinaa aqoon waa inaan ku cilaajinaa niqaash waa inaan la doodno waa inaan u ogolaano afkaar iyo meel wax lagu bacrimiyo afkaar lagu doodo waa inaan fi idaari shariicatina iyo diinteenna aan ku doodno innaga oo siman oo aan iscaburinaynin oo aadan iga sarrayn ana aana kaa sarraynin nimankan haddii sidaa la helo waa la daaweyn wax badan wax badan baana inoo hagaagaya haddiise taa la waayo oo waad khaldan tihiin gaalaad tihiin saanaad tihiin yaa aan runta isu sheegno dacwada salafiyada hadda sheekhan sheekh cabdiraxmaan maxamed cabdalla uu sheegayo markii timid soomaaliya say ula dhaqantay suufiyadii culimadii joogta maxay ku samaysay yani mararka qaarkood haddaynan saraaxa isula hadlin niman yahow waxba inooma hagaagayo aan saraaxa isula hadalno mushkilaa ina haysata Waayo.
mushkiladaasna waxaa asal u ah ma rabno inaan qirano inuu dhibna haysto kadibna aan miiska dooda wada nimaadno isaga oo aan isu ogol lahay islaamnimo isu ogol lahay diin aan murmayno sidaa aan yeelno waayo waan soo gabagabeynayaa hal maraan soo wareejinayaa waxaan ku bilaabayaa een, cumar maxamed abo ayaan firqooyinkan ku soo badanaya wadanka su-aashii aan ku bilaabay ayaan ku noqonayaa maxay ku qanci karaan ururadani inay dalkan iyo dadka jooga iyo diintooduba inay wadankan jooga intaasoo sano ay kusoo noolaayeen diintuna ay ku fiday ururadan hadda soo baxay iyaga oo aan jirin aqoonta ay barteen haddii ay run ka tahay maxay ugu qancin laadahay inay wadankooda iyo dadkooda u tudhaan aniga horta waxay ila tahay eh, ururada hadda jira iyo kuwa soo baxayaba mid kasta sida ay eh, culammadana kasii dhawaajiyeen mid kasta wuxuu doonayaa in uu helo dowlad oo ku qanacsan yahay marka waxay ila tahay ururada dhan soo bixin doona dhan waxay qaar badan waxaa laga yaabaa inay soo baxaan oo kasii daran eh, ururada hadda jiro oo u arka inay laba eh, ururada hadda jiro wax xal ah ay keeni waayeen oo ay kasii fiican yihiin oo laakiin kasii dari doono waxay ila tahay aniga mid kasta wuxuu doonayaa eh, al-shabaab markaa weydiisid oo dhahdid war maxaad doonaysa wuxuu doonayaa in wadanka shareecada islaamka lagu xukumo oo nabadgelyo la helo oo y- maxay ahayd wa- eh, gacanaha shisheeyey wadankeena nala maamulayo faraha noogu qaadaan eh, in maxay ahayd eh, sidii waagii waxay ku sheegaya maxaakiimta camal markaa anaga isku imaanay ee waa aragtay nabadgelyada la helay sidaas ayaa rabaa iyo si kasii fiican wuxuu rabo wuxuu sheeganaya waa wanaag laakiin hadafku iyo dariiqada uu u marayo ayaa qaldanaatay oo ah in meelaha uu qarxinayo oo shacabka ay joogaan oo ku geeriyoonayo ama kalete in uu diideyn eh, in maxaa dhahaa eh, wadada ay hadda ku socdaan qofka waxaa la rabaa oo muslimka ah mar hadduu tajriibaad oo sameeyo oo isku dayo eh, inuu horumar iyo wanaag iyo gaarsiiyo laakiin baahiisa ay noqotay inay waxba gaarsiinayn in dhiig kusii daadanayo dhibaato kasii dhalanayso waxay tahay inuu taatikada u bedelo laakiin adu maxaad aaminsantah adu maxaad uga soo baxday aniga waxaan ugu soo baxay kadib markaa arkay fikirka ay haystaan oo ah in ay gaalaysiinta ku degdegayaan oo dhiiggii muslimkeena khafiifsanayaan ee- ee waxa ay dadku u sheegayaan wax ka duwan ee la imaadeen aniga markaa arkay ee, ilaahayna ee, subxaana watacaala i tusiyey waan iskaga soo tegey laakiin dadkii weli kusii dhex jiro qaar badan baa arkin waayo aad baad u mahadsan tahay Eh, sheekh maxamed eh, sheekh cabdiraxmaan maxamed cabdalla xalku muxuu yahay halku waxa weeyaan eh, bismillah horta waa in diinta ilaahay loo noqdaa iyadoo la marayo dariiqa culimada haddii culimada rabbaaniyiinta ah loo noqdo eh, yacni is- waxaa la helahayaa yani salaamat sadri iyo fitankaba waa laga badbaadaya waa waxaan anigu qabo wey. taaniyan haddii wax la akrinaya ama waxaa la sheegayana cadaadda qowl ayaan laga tegin oo waxa weeyaan qofku fikrad isaga uu aaminsan ama ka dhacdhacsan iyo wax ku tacbiirin ha ka daayin cadaadda ha ku dadaalo soomaaliya xarakaadkii midna waan joogay goobjoog baan ka ahaa hal xarakaad naga horreysay oo tobaamul oran jirayo allah u naxariistayo sheekh cabdiqaani sheekh axmed iyo raggii waaweynaa iyo maanta sheekh gareera ka nool oo tobaamul oran jiray baa ugu horreeyey kadibna xarakadii alahal oo kadibna xaraka islaami noqotay kadibna itixaad kadibna ixsaan isu bedeshay wax ayaa joogay iyo xarakaad kaloo hadda hargeysaan joogo wixdaas shabaab la oran jiro marka dambe tajamac noqday kadibna ku kala biiray dam jadiid iyo islaax ku kala biiray oo haddana hadda iyagu nool waxyaalahaasoo dhan kasoo tag xaraka xataa tabliiqa hadda ka- dalkan jooga kulli ama eeshia ama carab bay ka yimaadeen waan kuu sheegaya mid qudri ka dhalatay gudaha dalka ka dhalatay ma jiro shabaabkana waa la wada qabtay fikradaasaa lagu wada shubay ninkii ilaahay wax baray oo wax u kala baxsan yihiinna alxamdulilah baan leenahay laakiin anigu ha lagu dadaalo haddii wax la akrinayo iyo haddii wax la sheegayo iyo haddii ummadda lala hadlayba in cadaalad lagu hadlo oo mataqaana aan laga fogaan maxaa yeelay ee, qofka cilmiga ahlu cilmiga wax- ilaahay markuu ka cabsado hadalka meesha ku haboon buu dhigaa ma carab isaga cid uu qabo ama cid uu weligiis ka- ka tirsanayay dhibaato inuu ku tacbiiriyo wax ku sheego diinta ka mid maaha anigu waxaan arkaa in dadkii soo dadaalay oo dhan khalad ay lahaayeen qof kastana uu khaldamahayay laakiin waxaanu leenahay wixii khaldamayna dee allah ka saamaxo wixii asiibayna ija- ilaahay ajarka ka siiyo laakiin diintu barashay u baahanta ururadan maanta ka jira dagaalamaya ee ama ha noqdaan kuwa shabaab ama kuwa kale ha noqdaan cunfi meel laguma gaaro cunfi iyo dagaal wallaahi wax silmi lagu waayey iyo xiwaar lagu waayey oo silmi iyo wanaag iyo ammaan lagu waayey halaju midda saddexaad dadka ka maqan baan u sheegaya waxalla waxa qarax socda caalam ka socda maanta ama asia ama africa ama ha noqdo carab ha noqdo reer galbeedku gacan weyn bay kuleeyihin taa hala ogaado daday samaysteen muslimiin ha noqdaan ama kuwo kale ha noqdaan qeyb weyn bay kuleeyihin waxaasoo dhan waanu wada garanayna laakiin waxaan ka wada yanaan isku soo noqonay war diinta ilaahay ha loo nusreeyo si cadaalada oo xaqa oo sawaaba ilahay raalgelin ha loogu nusreeyo haddaan ilaahay loo soo noqon oon ilaahay lagu xirnaan oo ilaahay raali gelin oo aan mataqaanaa tasaamux iyo ixsaan iyo saamaxitaan iyo aan la helin oo dadka istatacaad muslimiinta weligeen halkaasaan oolayna ilaa ilaahay uu ka soo saaro xaqa ka soo saaro intaasaan kaga baxaya wixii aan wixii aanu isniray shariifkana dee waxbaa anagu iyo cuqdaya qaaday intimaa'iisana waan aqaan annakayga way garan anigu horta xarakaadda ka tirsan waan kuu sheegaya laa ictisaam walaa itixaad walaa cid kale kama tirsan nin mustaqil aan ahay waan kuu sheegaya laakiin waxaan waxaan ka wadaa waxbaan akriya waxaan akriyana culimmadan waa noqdaa wixii ay noqotaanoo xaq iyo sababna waan ka qaataa waxaana ku dadaalayaa inaan qofka cidna ku dulmin laakiin markaan wax sheegayno aan si cadaalada uga sheegno wa idaa qultum facdilu sida ilahay u yidhi inaan sheegno wabillahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullah hay waalaikum salam waraxmatullah sheekh cabdiraxmaan shariif adiganaa kusiiya hadalka u dambeeya bismillah jazakumullah khair maxaa xala ani waxay la tahay halka koowaad diinta in loo noqdo waa saxo waa waa ilaahay baa ina faray subxaana watacaala waxaan rabnaa inaan diinta ugu noqono inagoo is aqbalayna inagoo is ixtiraamayna inagoo isqadarinayna inagoo wax wada leh inagoon kala sarraynin horta intaasoo dhan bay u baahantay taas waa qodob weeye qodobka labaad ee muhimka sheekh cabdiraxmaan aad baan u qadarinaya waxba dhim- dhiman aniga qofna waxba uma qabo doodana waxaan galaa m- muxuu muxuu mar kasta laakiin waxaan rabaa walaalayaalow haddii aynaan qiranin inagu mushkilada inaan aas-aas ka nahay oo mar walba aan cid kala eedayno waxba inooma hagaagayaan ani marka waxay ila tahay ummad xiwaarta ummad niqaashta ummad isqadarisa ummad ee muxuu ahaa xorriyaadka tawfiirisa waan kasoo horjeedaa masalada ah islaamku xorriyad ma qabo islaamku xorriyad aas-aas ba u tahay waana wuxuu islaamku ku dhisay waa xorriyad weeyaan waxa ugu muhiimsan waa iimaanka iimaankuna waa xorriyad weeye salaada qofku isagaa xoro hadduu isagtu lagu khasbo salaad ma noqonayso soomka hadduuna isagu iska usoobi soom ma noqonayo cibaadadeeno dhan waxay ku imanaysaa xorriyad qayb ka midana waa niqaashkan iyo doodan oo kaleeto oo si saxa loo niqaashayo oo si saxa loo doodayo oo qofku afkaartiisa isagoon cidna kacsan uu soo bandhigo kadibna la naqdiyo la isnaqdiyo markii la isnaqdiyo la isgacan qaado oo la yidhahdo islaamkuna wuu inaga dhexeeya dalkuna wuu inaga dhexeeya dantuna waa inaga dhexaysaa sidaas aanu niqaashno sidaasna aanu doodno aad baad u mahadsantihin dhammaantiin sheekh cabdiraxmaan shariif sheekh cabdiraxmaan maxamed cabdalla cumar maxamed abaaye dhammaantiin waad mahadsantihin salaamu calaykum
aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf ayaana la socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a wararka ka imaanaya puntland ayaa sheegaya in maamul goboleedka puntland lagu soo wareejiyey saddex nin oo burcadbadeed ah oo dhowaan lagu qabtay howlgal ka dhacay xeebaha soomaaliya nuur bukhaari ayaa arrintan ka waraystay wariyahayaga faadimo yaasiin jaamac aad ayaa umahadsan tahay abaarihii saddexdii garabnimo ayaa dekeda magaalada boosaaso waxaa kusoo xirtay saddex sixiimadood oo nooca ciidamadu ay badda u isticmaalaan ciidamo dowladda china muxuu ahaaye ka tirsan waxa ay soo dejiyeen saddex burcadbadeed ah oo uu kamid yahay okombe oo sideedii bisha isku dayay inay qafaashaan markab hase ahaatee iyaga gacanta lagu dhigay mas-uuliyiinta dekeda oo ay kamid yihiin agaasimaha guud wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda jefan iyo taliya ku-xigeenka ciidanka dekeda boosaaso yaasiin cali nuur marka way la wareegeen waxaa kale oo burcadan weheliyey saddex qoray oo ay doonayeen markabka inay ku qabsadaan xargo dhaadheer oo maraakiibta markii loo boodayo loo adeegsado iyo dariiskoodii bal iminka waxaa si toosa loogu wareejiyey ciidamadii way baxeen ciidamada booliska dekeda ayaa lagu wareejiyey waxaa dhinacayga fadhiya taliya ku-xigeenka ciidanka booliska dekeda boosaaso koreyna yaasiin cali nuur isaga ayaa bal habka ay ka maagan yihiin iyo sida loogu wareejiyey wax yar ka oranaya aada iyo aad baa umahadsan tahay waxaan la wareegnay saddexdaa maxaabiista iyo qoryahoodii waxay ku xiran yihiin saldhigga dekedda waxaan horgeynaynaa maxkamad islamarkaana waxa weeya waxaa la geenayaa sida sharcigu yahay xabsiga dhexe ruseeskii loogu talagalay bay marayaan oo sifo sharci ay marayaan haddii ilaahay raalli ka noqdo waxa weeyaan dukumiintii bay nagu wareejiyeen dukumiintigay ku qoran tahay waxaan aada uga xumahay inaan hadeer dukumiintiga dul fadhiin oo aan shaqo kale ku jiro laakiin way ku qoran tahay dukumentiga xilliga ay qabteen iyo inta ay hayeen kulligaa cornel yaasiin horey ma u dhacday ama ma u aragteen kees nuucan oo kale ah in ciidamo shisheeye ay idinku soo wareejiyaan burcadbadeed soomaali ah oo ay badda ka soo qabteen ha waa kala wareegnay hadda ka hor waktiya hadda ka horreeyay baan la wareegnay maraakiibta ugu badnayd aan kala wareegayna waxaa ugu badnaa faransiis marka way dhacday intaasoo jeer bay dhacday oo ka horreeyey tanna waxay ahayd sideedda bisha hadda markii ay markay ku qabsadeen waan xusuustay waxa weeyaan inta kaletana waxa weeya waxay ku qoran yihiin dukumentiga marka sidaa weeye walaale
codkaasina waxa uu ahaa faadimo yaasiin jaamaca wareysanaysay mid ka mid ah saddex nin oo burcadbadeed ah oo dhowaan lagu qabtay howlgal ka dhacay xeebaha soomaaliya ayay ka wareysanaysay nuur xasan nuur bukhaari ayayna u warramaysay halkaad kala socoteenna waa washington
waa tahay dhegeystayaal halkaa weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinka ka imaanaysa washington haatana kusoo dhowaada barnaamijka abuuraha islaamka waxaa inoo soo diyaariyey xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka khubarada u hurgasha siyaasadda dunida islaamka gaar ahaan bariga dhexe ayaa walaac badan ka muujinayay sida uu madaxweyne donald trump uu ula dhaqmi doono arrimaha bariga dhexe laakiin sida muuqata waxaa jira isbeddel arrintaasi ku yimid madaxweyne trump ayaa aqalka cad ku qaabilay madaxweynaha falastiin maxamuud cabbaas oo ay markii ugu horraysay ay kulmaan kulankan ayaa waxaa ka muuqday in labada dhinacba ay ku niyad samaayeen waxaana uu madaxweyne donald trump uu sheegay in ay suurtagal tahay in la dhammeeyo khilaafka u dhexeeya israa'iil iyo falastiin
waxaan jeclahay inaan dhexdhexaadiyo ama garsoore ama howlfududay noqdo hawshana waa dhammaynaynaa sidoo kale madaxweynaha falastiin maxamuud cabbaas ayaa soo dhoweeyey natiijada isaga oo kalsooni u muujiyey madaxweynaha maraykanka I believe that we are capable under your leadership and your courageous stewardship and wisdom, as well as your great negotiating ability, with the grace of God and all your effort. We can be true partners to bring about waxaan rumaysanahay in hoggaamintaada geesinimadaada iyo khibradda aad u leedahay wadahadalka iyo gorgortanka iyo taageerada eebbe inay ku suurtogeli doonto in la gaadho heshiis taariikhi ah oo dhinaca nabadda ah dadka faaqida arrimaha bariga dhexe ayaa tilmaamaya inay habboon tahay in si degan loo wado wadahadallada oo aan laga quusan sida uu muujiyey antony cordisman oo ka tirsan xarunta daraasaadka istaraatiijiga ah ee dalkan maraykanka
inta aad aamini lahayd rajo la'aanta waxaa wanaagsan inaad isku daydid sii wadidda gaar ahaanna haddii arrimuhu si deggan oo tartiiba ay u socdaan mana aha inaad ballamo iyo filasho aan suurtagal ahayn isku qanciso madaxweyne donald trump ayaa u muuqda in ay wax badan iska beddeleen mowqifyadiisii adkaa iyo ballamihii uu ololaha doorashada ku galay ee ku saabsanaa bariga dhexe sida uu faahfaahinayo doctor cabdixafiid shaaciye oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalkan maraykanka marka loo eego qaababkii uga hadlay trump arrinta bariga dhexe tan iyo intii uu qabsaday iyo xataa intii uu ololaha doorashada ku jiray waxay ahayd arrin ka duwan midii siyaasadda maraykanka ay ku salaysnaan jirtay oo ay raaci jireen madaxweynayaashii kasta ka horreeyay tusaale ahaan waxa uu cambaareeyey taageerada dowladda maraykanka ay siiso falastiiniyiinta waxa uu sidoo kale ballan qaaday inuu safaaradda maraykanka uu u rari doono jerusalem oo ah mid kasoo horjeeda madaxweynayaashii ka horreeyey ay ku dhaqmi jireen siyaasadda ah in laba wadan oo si nabada isku dhinac dhinac ku noolaatahay ay ay ay laba ay heshiisa waa arrintaas ka imaan karo marka waa jirta shaki fara badan oo laga qabo trump laakiin malin isbed badan waxa uuna hadda leeyahay aniga ayaa heshiis waara ka dhex dhalin kara labada dhinac laakiin marka runta laga hadlo oo tusaale ahaan dadka maamulkiisa ku jira qaar kamida waa dad xiriir xoogan la leh hogaamiyaasha israa'iil waxa ayna si toosa u caddeeyeen in ay aada u taageersan yihiin siyaasadda israa'iil marka marka laga soo tago hadallada waxay waxa aada shaki looga muujinayaa in maraykanka uu ka mari dhalin karo heshiis waara oo labada dhinac ay gaaraan helitaanka laba dowladood oo ay yeeshaan falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiintu ayaa u muuqda in caqabado badan ay hor taagan yihiin marka arrintaas suurtagelnimadeeda waxay ku xiran tahay saddexda dhinac ay arrintu ay kusayso maraykanka oo dhexdhexaadiyaha ah maraykanka oo dhexdhexaadiye ah sidiisaba xataa marka aan dib u eegno maamuladii ka horreeyay trump dhexdhexaad saxa kama aysan ahayn arrinta waxay tusaale ahaan ay taageero military iyo mid dhaqaale ay siin jireen israa'iil marka arrintaas iyadoo aysan meesha ka bixin way adag tahay in maraykanku uu dhexdhexaadiye uu arrintaasi ka noqdo taasoo oo ay uskusii dheer tahay in hadda maraykanku uu leeyahay safaaradda ayaan waxaan ragaynaa jerusalem taasoo caqabad kale caqabad kale noqon doonta taas waa dhanka maraykanka marka dhanka falastiiniyiinta aan eegno caqabada jirtahay waxay tahay madaxweyne cabbaas waxaa loo arkaa inuu yahay hogaamiye daciif ah oo inta uu jagada hayay uusan wax guula usoo hoynin falastiiniyiinta hadda markii la eego xataa sida uu dadku ay u rabaan dadku waxay aaminsan yihiin in ay tahay xilligii uu jagada ka degi lahaa marka waa waa hogaamiye daciif ah mana laqobo sida uu wax uga dhalin karo uga mara dhalin iyadoo ay xamaas oo ah garabka kasoo horjeeda ee kaaza xukuntaa ee iyaguna aysan taageersanayn isaga marka taasna waa dhanka falastiiniyiinta israa'iil markaan eegno wax dana uguma jirto israa'iil inay tanaasulaad ay sameeyaan xilligan waayo markay tanaasul ay sameynayaan waxa ay ka tanaasuli doonaan waxyaabo fara badan oo xanuun leh tusaale ahaan waxay ogolaan doonaan in falastiin ay noqoto dowlad xora wax ku qasbaya inay tanaasulkaas sameeyaan hadda ma muuqato gaar ahaan haddii trump uu joogo aqalka cad marka marka laisku laisku fiiriyo caqabadahaas dhinacyada ay arrinta quseyso ka imaanaya aad bay u adag tahay in la fisho inay wax ka soo baxaan dadaaladan cusub ee trump uu shacabka qaxay
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aada iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inoo soo diyaariyey islamarkaana nala socotiinayay barnaamijka amuuraha islaamka halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal haatanna caashe ibraahim aadan oo stuudiyahay ugula sugan aan ka codsada inay noo dulmarto qodobadii warka ugu doorka roonaa caasha aad baad mahadsan tahay jaamac taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ee afriko ee afrika ee africom ayaa sheegay in askari amerikaan ah lagu dilay howlgal ka dhana al-shabaab oo xalay ka dhacay deegaanka berire ee gobolka shabeellaha hoose oo fartan kilomitir galbeedka ka xiga magaalada muqdisho taliska ayaa sheegay in ciidamada maraykanka ay fuliyeen howlgal la talin iyo caawimaad isugu jira oo ay kala qayb galeen ciidamada dowladda soomaaliya al-shabaab waxa ay halis ku tahay maraykanka iyo danaha maraykanka ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay africom kooxda al-shabaab kooxda al-shabaab ay ku xiran tahay al-qaacida waxa ay dishay dad maraykan ah waxa ay xagjir ka dhigtay oo ay dagaalyahano ka qoratay gudaha maraykanka waxaana ay isku dayday in ay fuliso amaba dhiiro geliso weerar ka dhana maraykanka iyo xulafadeeda dunida taliska maraykanka ee afrika waxa uu sheegay in uu sii wadi doono taageerada la siiyo soomaaliya iyo saaxiibada gobolka si loo burburiyo baa la yiri kooxda al-shabaab islamarkaana xasilooni iyo amni loogu soo dabaalo gobolka madaxweynaha dalkan maraykanka donald trumpna iyo xubnaha xildhibaanada jamhuuriga ayaa aqalka cad waxay ku yeesheen kulan ay ugu dabaaldegayeen guul ay ka gaareen meelmarinta xeerka daryeelka caafimaadka kaasoo noqonaya tallaabadii ugu weyneed ee maamulka uu ka soo hoyo dhinaca sharcidejinta aadayaad mahadsantaa caasha dhegaystayaal qodobada warka waxa ay u dambeeyeen idaacaddeena galabnimo tan iyo idaacaddeenna fiidnimana waxaanu idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leh